الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم إخوة الإسلام والإيمان عاوة وحويان ليلة qiimo weyn islaamka dhexdiisa ku leh ama adduunka dhanba ku leh waa laylo muslimiintu meelay joogaanba ay caawo kale sidan oo kale ixtifaal u samaynayaan ay isugu soo aruurayaan ay nebigooda ku sallinayaan calayhi asalaatu wassalaam ay iswacdinayaan oy khayrka isu sheegayaan wixii xunna ay iska reebahayaan layladaasoo haddii laga reebo meel la yidhaahdo najdulxijaaj meeshaas ayada waxba lagama soo dhoweeye rasuulka calayhi salaatu wassalaam dhalashadiisa loogamana ixtifaalo wixii meeshaas ka soo qalin qaata ama wax ka soo qaataana ama lacag laga siiyaana ayagay ku raacaanoo wayba ceebeeyaan ixtifaalkan muslimiintu ay rasuulka dhalashadiisa ay u ixtifaalayaan wayba ceebeeyaan marka haddii caalamka islaamka oo dhan oo meelah iyo beled qaarkiisoo meela dadku nool yahay waxa weeyaan qolana waa shaab qolana waa jamaacadii muslimiinta la sheegay wey rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam in allaha in allaaha maca aljamaaca ilaahay jamaacaduu la jiraa waman shadda shadda fi nnaar qofkii shaad ka noqdoo dhinac uga leexda jamaacadaas weyna naarta ayuu shaad ku noqdaayoo keligii uu galaa buu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi oo kale xadiidku calaykum biاljamaaca fainamaa ya'kulu الdi'bu min alghanami alqaasiya war jamaacada iyo muslimiintu meeshay u badan tahay yaan idinku ogahay buu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam maxaa yeelay xoolaha markii waraabuhu soo galo ama ubatadu ay soo gasho neefka dhinaca u carara ayay cuntaa buu yidhi iyo xoolaha badanoo cumurta ahoo meel joogta may cuntuu yidhi shaydaankuna sidaasoo kale weeyeoo qofkii shaada oo meel u dhaqaaqa oo jamaaca weynta muslimiinta ka leexda qofkaa unbaa shaydaankuna la bannaan baxaayo meeshuu raba u la taga layladaas ayaynu caawa u ixtifaalaynaa waxaynu wax ka sheegi doonnaa in sha allahu tacaalaa waxyaalaha ku soo arooray dee cidina ma dhammayn karto rasuulkeennii salawaatuullaahi wasalaamu calayh ayaa laleeyaha laga warramo oo maxaa warkeennu ka gaari karaya maxaynu maxaynu wakhti u haynaa maxaynu macrifo u leennahay inaan daraf daraf yar yara aan ka soo qabannoon tacliimna ka dhiganno tadkiirna ka dhiganno ilaahayna ugu dhowaana siirada nebigu aynu sheegayno intaa weeyaan intaynu doonaynaa haddii aan la yidhaaho wixii caawa inaga qabyoobana oon ka gaari weynana habayn dambe xafladdan oo kalea jirta in sha allaahu ayadana waan dhammaystiraynaa wixii caawa aynu ka gaari weyno iyo wixii khayrahoo ducoahoo ee masaakiinta wixii la siinaya iyo habayn dambe ayaa iyana xafladdan oo kale jirtaa laakiin waxaan jeclaysannay xafladdu inay keligee taho wacdiga siirada nebiga la dhegaysto haddii shaahiya lagula dhex warwareego iyo waxyaalo noocaasa dee buuq bay keenaysaayoo dhegaysigu ma fiicnaanayo marka caawa habeenkaas wanaagsan baynu ku jirnaa habeenkaas wixii aayadaha qur-aankaa ilaahay uu ka yidhi rasuulka calayhi salaatu wassalaam wixii axaadiista rasuulka uu ka yidhi intaynu ka gaarayno cishaha yaynu insha allahu isku baraarujin doonaa laakiin waxaan u hormariyey qof shaadax oo muslimiintoo dhan meel aan laga ixtifaalayn ma leh hal meelaan laga ixtifaalaynin halkaas yuu idin wareerinin iyo nin xoogow ka soo qaatay shilimaada yuu idin rasuulkiinna calayhi salaatu wassalaam leyladiisa innagaa sheegi doonna adilladeedee taa ayaan waswaas laydin gelin baan u hormariyey aan ku hormaro aayaddii khudbada aan ku furfurtay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala huwa aladii bacasa fi lummiyiina rasuula huwa ilaahay alladii waa macbuudkii bacasa diray fi lummiyiina kuwa ummiyiinta la odhan jiray carab la odhan jiray rasuulan rasuul ilaahay u diray weeye subxaanahu wa tacaala rasuulkoo yatluu akhrinaya calayhim korkooda aayaatihi ilaahay aayaadkiisa korkooda ku akhrinaya rasuulka oo wayusakiihim dahirahaya oo wixii gaalnimo ah iyo wixii fisqiya iyo mi- wixii macaasi ah iyo wixii ibtidaac iyo xumaana ka dahirahaya rasuulka oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka qur-aanka ah iyo walxikma xikmada xadiidka rasuulka baraya wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu hadda ka hor intaan rasuulka loo soo dirin la fii dalaalin baadi fiigeeday ku sugnaayeen baadida mubiinin cad buu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qoomkii caynka ahaa ee baadida ku sugnaa markii rasuulka loo keenay ee uu yatluu calayhim aayaati ilaahay aayaadkiisa korkooda ku akhriyey wayusakiihim uu ka dahiray gaalnimadii iyo wixii xumaay ay caabudi jireen wayucallimuhum alkitaaba waalxikma kitaabkii qur-aanka ahaa iyo xadiiskii uu baray waxay noqdeen dadka dadka ugu khayroon bay noqdeen saxaabadii rasuulka ayaa ka soo baxday abuubakar sidiiq baa ka soo baxay cumar ibnu alkhadaab baa ka soo baxay cusmaan bin cafaan cali bin abi aalib iyo waman xadaa xadwahum min asaxaabati alkiraam markay ka soo baxeen taabicigii baa ku xigsaday taabici taabicigii baa ku xigsaday ilaa yowminaa haadaa dad mu'miniina oo taskiyadii rasuulka iyo tacliimtiisii haysta ayaa ka soo baxay haddaba rasuulkaas markii la soo diray dadkii la soo diray dadka dadka ugu liituu ahaa dadkii lagu soo diray diin waxbay kama qoon qori iyo dhagax iyo waxay caabudi jireen iyo waxaan macno lahayn yay ilaah ka dhigan jireen oo ilaahyo yaryar iyo ilaahyo waaweyn iyo yay u kala xisaabsan jireen saddex boqol iyo lixdan ilaah oo ay mid walba leeyihiin waxbuu noo tarayaa ee qoryo ah ayaa meel ugu tiilay rasuulkaa markii loo soo diray ayay wixii oo dhan ka baxeen rasuulkuna gacantiisuu ku jejebiyey sagaa- saddexdii boqol iyo saddexdii ee lixdankii sanam waa jejebiyey waxay u leeyihiin saddex boqol iyo lixdan maalmood weeye sannadkiyo halkii maalinaba hal sanama ayaa rabnaa inuu khayrkana noo keeno shartana naga xijaabo dadkii caynkaas ahaa khayruulquruun bay noqdeen markii dambe nabigaa yidhi calayhi الsalaatu wassalaam khayru اlquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum quruunta oo dhan qarniyaalkaoo dhan kaygaa ugu khayroon buu yidhi aniya saxaabadayda uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga kuwa saxaabadayda ku xiga saxaabada rasuulka waxaa loo jeedaa waa qofkii nebiga arkay oo rumeeyey wa taabiciintana waxaa loo jeedaa saxaabadii rasuulka qof arkay oo rumeeyey ilaahay taabici taabicigana taabiciintii asxaabta aragtay qofkii arkay asagoo mu'min ayaa loo jeedaa saddexdaa qarni ayaa ugu fadli badan buu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wassalaam aayad kale ilaahay qur'aana wuxuu ku yidhi kitaabkiisa oo uu nebiga kaga warramaayo لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله laqad manna allaahu ilaahay waa galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda nicmo iyo khayr buu ilaahay ku shubay id bacasa fiihim rasuulan markuu rasuul dhexdooda ku soo saaray min anfusihim ayaga naftooda ka mida rasuulkoo yatluu calayhim aayaatihi ilaahay aayaadkiisa ku dul akrinaaya rasuulkoo wayusakiihim dahirahaya oo waxaa xun ka dahiraya rasuulkoo yucallimuhum alkitaaba waalxikma kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka baraya markuu ilaahay ku soo diray mu'miniinta ilaahay nicmo uma reeban subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay rasuulka haddaan loo soo dirin weligood liibaan may heleen gaalay ahaan lahaayeen mushrikiin bay ahaan lahaayeen hadhowna dee cadaabkay mutaysan lahaayeen marka diriddaas rasuulka la soo diray nicmadii ugu weynayd oo muslimiinta la siiyey weeye maxaa yeelay iimaan bay ka heleen islaam bay ka heleen hadhowna qiyaamada jannay jannaa ilaahay ugu beddelayaa wax alla wixii dhibahaya adduunku soo maneen aayad kale subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay aayad kale oo qur'aanana yaa ayuha annabiyu innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم يا أيها النبي نبي قنو نبي محمد بالقوشي maxaa yeelay aliflaan buu leeyahay yaa ayuha annabiyu aliflaanta waxay sheegaysaa dee nebiga markii qur-aanku soo degayey joogay wey waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna sidaad og tahay nebigiisa magaciisa uguma dhawaaqo yaa moxamed qur'aanka meelay ku jirto ma laga helaayo markuu ilaahay nebigiisa u dhawaaqayo wuxuu ugu dhawaaqaa shay tacdiim uu ku sugan yahay wuxuu odhanayaa yaa ayuha annabiyu yaa ayuha annabiyu innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira yaa ayuha annabiyu jaahidi alkufaara waalmunaafiqiin yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axala allaahu lak yaa ayuha annabiyu idaa dallaqtum annisaa'a fadalliquuhunna aayadahaasoo wada midhanoo noocaasa ayuu ilaahay nebigiisa ugu dhawaaqaa ama wuxuu ugu dhawaaqaa yaa ayuha arasuul sidaas sidaas suuradda uu ku yidhi oo kale ilaahay yaa ayuha arasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yaa ayuha arasuulu buu odhanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa markuu u dhawaaqayo ama yaa ayuha nebiyu buu odhanayaa ama wuxuu odhanayaa mid kaloo risaalada ku tusinaysa sida yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabbir yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila almuzammil almudair ayaguna risaalay ku tusinayaan iyo khalqigii inuu u digo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma helaysid meeluu afar iyo tobankiiyo boqolka suuradood ilaahay uu ku leeyahay yaa maxamed ma la arko la arki maayo dhowr meelood bay lafdiga maxamed ay soo aroortay qur-aanka dhowrka meeloodna rasuulnimo ama nebinimo ayaa ku daba xidhan ee maxamed oo maliiqan nebiga ilaahay marna ma odhanin matala waxaa ka mid ah aayadahaas محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله بويري إلهي سبحانه وتعالى محمد ورسولك إله هذا محمد الله ما هريني وخبره dadkii gaaladaa habaa waxay yidhaahdeen ilaahay xaggii lagama soo dirin asagaa iska maagay dad baa u soo qorqoray waxa kanuu aqrinayuu qur-aanka ku sheegayo ilaahay baa u marakacaya rasuulkiisa calayhi asalaatu wasalaam muxammadun rasuuluullah muxammed waa rasuulkii ilaahay buu yidhi qofkii odhan lahaa ma aha iyo qofkii diidi lahaaba waa rasuulkii ilaah baa layidhi aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wamaa muxammadun nebi muxammed ma aha ilaa rasuul rasuul waxaan ahayn maahe rasuul waxaan ahayn maaha qad khalat min qablihi rusul rusushii ho- asaga hortiisa ahayna way horraysay macnaa rasuul ugu horreeye maaha rusul baa ka horraysay ilaahay uu soo diray asaguna waa rasuul marka wamaa muxammadun ilaa rasuul muxamedkii laguma daynine risaaladii baa loo ayaa loo qiray oo ilaahay ugu marakacay inuu rasuul yahay waxaa kaloo ka mida aayadda odhanaysa maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin wa kaana allahu bikulli shayin caliima maa kaana muxammadun nebiga muxamedihi muusan ahaanin abaa axadin min rijaalikum raggiinnan waaweyn aabbe uma aha nebi muxamed nin ka mida maxaa yeelay zayd binu xaarisa oo nebigu wiil ka dhigtay asuusan dhalindee ayaa waxaa la odhan jiray zayd ibnu muxamed baa la odhan jiray markaasaa taasaa la diidayaa maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum raggiinnan waaweyn ninuu aabbe u yahay nebi moxamed ma jiraa lay walaakin rasuula allah ilaahay rasuulkiisii weeyaan wa khaatima annebiyiin nebiyaasha ku ilaahay ku khatimay oo nebi ka dambeeyaa uusan jirin weeye baa layidhi haddaba wamaa muxammadun markii la yidhi laguma daynina walaakin rasuula allaahi wa khaatima annebiyiin ayuu ilaahay ku dabamari aayadaha noocaasa haddii lafdiga muxamed uu qur-aanka soo arooro weligeedba rasuulkaasaa daba jooga ee muxamed oo keliya ilaahay nebigiisa weligii uguma dhawaaqin ugamana khabrinin risaalada unbaa daba soconaysay kulligoodoo dhan meesha ambiyada inteeda kale magacooda ilaahay uu ugu dhawaaqay qur-aanka markii aad eegtay nebi aadan buu ilaahay ka soo bilaabay yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna baa li yaa aadamu buu ilaahay yidhi yaa rasuulallah yaa nebiyallahi midna lama odhan waana yaho waa nebi rasuul ah laakiin magaciisuu ilaahay ugu dhawaaqay yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna nebi nuux baa ku xigay ilaahay baa yidhi yaa nuuxu innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalix nebi ibraahiim baa lagu soo xejiyey yaa ibraahiimu acrid can haada innahu qad jaa'a amru rabbika wa innahum aatiihim cadaabun gayru marduud yaa ibraahiimu baa la leeyay waxaa ku soo xigay nebi huud yaa huudu maa ji'tanaa bibayinah wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlik nebi saalix yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أنبياء إلهي ودن سداسو إلهي مقعود أبو ياري النبي محمد وحيانا هين عليه الصلاة والسلام de haddaan sii wadno way iska sii soconaysaa yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi macnaha ambiyadii oo dhan saasuu ilaahay uu magacooda ugu dhawaaqay laakiin nebi moxamed yaa moxamed meeluu ku yidhi ma jiro salluu cala rasuul maxaa sababa marka maxaa sababa maxaa inta kale magacooda loogu dhawaaqay oo nebi moxamedna magaciisa loogu dhawaaqi waaye waa fadli ilaahay uu dheeraysiiyey ambiyada inteeda kale weeyaan walaqad fadalnaa bacda annebiyiina calaa bacdin buu yidhi ilaahay qolaba ambiyada qaarba qaar baan ka fadilnay oo ka fadli badnaysiinay nebi moxamedna calayhi asalaatu wasalaam ambiyada kii ugu fadli badnaa weeyaan iyo rususha ilaahay oo dhan fariid xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam inuu ambiyada ka fadli badan yahay meelaha marar baad ka maqlaysaa nebigu wuxuu yidhi ambiyada kama fadli badniya ha iga fadli badnaysiinina war waxaasi ma jiraan wuxuu yidhi xadiidka muslim iyo bukhaari ay wariyeen wuxuu yidhi rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam fudiltu cala alambiyaa'i bisitin ambiyada lix waxyaalood baa la iga fadilay buu yidhi oon kaga koreeya oo ilaahay dheeraada uu isiiya ambiyada kalena aan la siinin uutiitu jawaamica alkelim jawaamiculkelim kelimo la yidhaahaa laysiiyuu yidhi jawaamiculkelim waxa weeyaan aliijaazu fi lafdi waalbastu fi lmacnaa waa kalaam yar oo lafdigiisu yar yahay laakiin macno weyn ku fadhiya oo hadhow marka la fasiro macno way yeelan doono wey jawaamiculkelim baa la yidhaahaa kelimooyinka waxyaalaha kulmiyo weeyaan aliijaazu fi lafdi waalbastu fi lmacnaa nebigaa la siiyey cid kale lama sii jawaamiculkelim kelimo yar buu sheegayaa kelimadaasi kitaabo dhan iyo islaamka nuski axaadiista waxaa ka mid a axaadiis yar yaroo la yidhi rubuculislaam weye islaamka rubciis bay u dhikantaa la yidhi w yaa ka mid a uutiitu jawaamica alkelim yaa laysiiyey qof kaloo la siiyeyna ma jiro ambiyadiiya wanusirtu birucbi waxaa la iigu gargaagaa rucbi cadowgayga qalbiga lagaga rido rasuulku markuu duulo asaga iyo saxaabadiisu mar allaale markay gaaladu ay arkaan ayaa qalbiga ilaahay rucbi kaga ridi jiray markaasay saxaabadu hadday boqol yihiin waxay moodayaan kumaan kun inay yihiin uma adkaysanayaan marka marka nasriga wuxuu yidhi ilaahay wuxuu uga siiyey rucbi argagax lagu ridaayo dadka quluubtiisa وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار رعب قاسوا إلهي كرد يا سبحانه وتعالى نصرت بالرعب أنبيادي هرمي إلى أنترين أيقنا ولا قوينتري ذاتكنا ولا قوينتري نبيا شبابا للايي ولا الدلي نبي زكريا للدلي نبي يحيى للدلي أنبياء بضن بين للايي laakiin rucbiga loo nebiga loogu gargaarayo dadka quluubtiisa gaalada ah hoofka lagu ridayo nebigaa la khaas ahaa calayhi الsalaau wasalaam wa uxillat liya alkhanaa'im khaniimooyinka waa la ii banneeyuu yidhi ambiyadii hore hadday dagaalamaan oy xoolo keenaan gaalada xoolaha ka soo rogaan umay bannaanayn inay cunaan ayagiyo saxaabadooda midna marka xoolaha gaalada laga soo aruuriyo laga soo aruuriyo meel halkaana la soo tuuro ayaa looga baxayaa naar cololaysaa kor ka imaanaysa wixii oo dhan bay dubanaysaa nag ka siinaysaa ambiyadu marka may qaadan jirin dadkooda saxaabadooda ayna ma qaadan jirin aniga waa la ii banneeyey buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dee wayas'aluunaka yas'aluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi waalrasuuli suuratu alanfaal baaba ku soo degatay waa loo banneeyey maanta hadday gaalada iyo innagu aynu duuloon gaalada dhacno waxaan ka helaa xalaal bay inoo yihiin waynu qaybsanaynaa weliba waxaa dheer gaal gaalkii ninkii hal gaal dila furkiisa loogu tegi maayo faraskuu fuushan yahay iyo qoriguu haysta iyo waxa uu haysta iyo adigu qaadaa la leeyahay maxaa yeele nin khatar galay oo nin dilay wey wixii qaniimaahoo soo haray ayaa markaas loo qaybinayaa dadka khusaada ahe mujaahidiinta uxillat liya alkhanaa'im khanaamooyinkiina waa la ii banneeyu yidhi wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran ardadiina waxaa la iiga dhigay buu yidhi masaajid meel alla meeshii aniga ummaddaydu aan damcna inaan ku tukanno waynu waan ku tukanaynaa buu laakiin dadkii hore oo tawreed iyo injiil loo soo dejiyey meelaan kaniisad ama biico ahayn salaadii ugama asixi jirin annagase nin waliba meeshii salaada ku haleesho ayuu is- isaga tukanayaa waana waa saxday masaajidkiiyo meel kale isku mid wa dahuuran arladiina dahuur baa la iga dhigay qofkii biyo waaya turu turaabkuu ku tayamumayaa khalaas waa mutadahir salaaddii buu tukanayaa wax kastuu samaynayaa marka dhulkii waxaa la iiga dhigay dahuur waxaa kaloo la iiga dhigay buu yidhi masjid baa la iiga dhigay ummadihii horena may lahayn middaas midda shanaad waxa wuxuu yidhi rasuulku calayhi الsalaau wasalaam bucistu ila annaas ila alkhalqi kaafa waxaa la ii diray ummadda oo dhan baa la ii soo diray aniga laakiin ummadihii hore caynkaa ma ahayn rusushii hore nin walba reerkiisaa loo diri jiray nin walba beledkiisaa loo diri jiray laakiin rasuulka waxaa la yidhi wax allaale jinni iyo insi oo dhan baa laguu diray baa la yidhi rasuul baad u tahay ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bashiiran wanadiira walaakina akarahum akara annaasi laa yaclamuun yaa wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin ilaa kaafatan linnaasi dadka dhammaanti mooyaane wax kale kumaanaan dirin kan madow kan cad kan guduudan mid walba waa loo diray luqadoodu ha iskhilaafto beledkoodu ha iskhilaafo jinni iyo insi ayaa loo soo diray irsaalu takliif malaa'igta iyo khalqiga kale laftiisa waa loo soo diray laakiin irsaalu tashriif yaa la yidhaha iyagu mukallafiin maaha midka ugu dambeeya wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa khutima biya nebiyuun nebiyaashiina waa laygu khatimay buu nebi iga dambeeya ood sugaysaan ma jiro maxaa yeeley ambiyadii ka horraysay mid waliba markuu yimaado qoomkiisuu u sheegi jiray waar nebi maxamed baa soo socdee haddaad heshaan oo uu idiin yimaado rumeeya annaguna asagaannu wakiil ka nahay asagaannu risaaladiisa idinsoo gaadhsiinaynaa saasay odhan jireen markuu asagii yimid waa khatmigii ambiyada khaatimunubuwo waxaa la odhan jiray halkaasaa jibriil kaga dhuftay nebiga calayhi salaatu wasalaam اللهم صل khatmi buu halkaa kaga dhuftay la yeeyahay kh- nebinimadii las- na- ambiyadii la soo dirayey wakaa kii ugu dembeeyey mid damboo la soo dirayo ma leh khaatimu nubuwati kaanat bayna katifayhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam labada garab dhexdooday kaga tiili waa kaa la leeyahay walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin wa kaana allahu bikulli shayin caliima waa kaa ilaahay uu odhanayo marka fudiltu cala alambiyaa'i bisitin markuu nebigu leeyahay m- m- ambiyadii oo dhan baa layga fadilay buu leeyahay waana sax weeyaan xaqiiqo weeye ambiyada inteeda kale wuu ka sarreeyaa sidaasaa asagana yaa ayuha nebiyu loo leeyahay inta kalena magacyahooda qur-aanka ayaa loogu dhawaaqayaa magaciisa nebi walba asagoo rasuulah oo nebi ah oo karaamo leh wuxuu yidhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam aayaddii baynu tafsiirkeedii ku noqonaynaaye yaa ayuha annebiyu nebiganow innaa arsalnaaka adiga waannu ku dirnay shaahidan xaalaa tahay kii markhaatiya wa mubashiran xaalaa tahay kii dadka u bishaaraynaya wa nadiiran mundiran xaalaa tahay kii u digaya wadaaciyan xaal aad tahay kii u yeedhaya ilallaahi ilaahay dadka ugu yeedhay wa siraajan xaalaad tahay iftiin muniiran oo nuuraya ayaanu ku dirnu yidhi ilaahay ikhwata aliimaan bal tiriya sifaadka ilaahay uu nebigiisa ku sifeeyey shaahidan baa layidhi shaahidan maxaad muxuu nebigu ka marakacayaa innaa arsalnaaka shaahidan wuxuu ka marakacayaa intii rumaysayna iimaan buu berri qiyaame uga marakacaya intii diiddayna kufri buu ilaahay uga marakacaya ilaahay hortiisa ilaahow waxaan ka maragahay intaani inay risaaladeydii rumaysay ilaahow intaanina inay diidday ay kufriyeen yaan ka marakacayaa buu leeyahy wixii nebi moxamed ka marakacana marag dambe oo loo raadinayaa ma jiro marka shaahidan wey shaahidan calaa ummatika ummaddaadaad markhaati ku tahay man aamana billaahi biliimaan waman kafara billaahi bilkufri ayaad uga marakacaysaa wa mubashiran xaal aad tahay kii bishaaraynaya liman aamana min ninkii adiga ku rumeeya janno ugu bishaaraynaya ridaha ilaahay ugu bishaaraynaya khuluud fi ljanna ugu bishaaraynaya xuurulciin iyo wildaan iyo qusuur iyo anhaar ayagoo kale aan la arag ugu bishaaraynaya adoo ahaan ku dirnay waannu aragnay ri- bishaaradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kaa qur-aankana ku yaal xadiidkana ku yaal qofkii mu'min noqda intuu ilaahay siinayo nebigu bishaaradiisii waana siiyey wa mund- wa ma- wa nadiiran xaalaa tahay kii digaya yaad u digaysaa liman kafara min bika qofkii adiga kugu kufriya cadaab ugu digaya waanu aragnay digniintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay diintiisa diida inuu qiyaamo naar gelayo oo saciiro u gelayo oo naarta haawiyaa la gelinaayo oy cunayso oy laysanayso oo xamiim biyaha uu qurqurinayo oo wax khayra uusan arkayn digniintiina waanu helay uu nebigu lala soo diray calayhi salaatu wasalaam وسلم وسلم وبارك عليه
وداعيا إلى الله إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام فاستع بما تؤمر مركي ليري أيو خير بالله وأرجع لماذا الداية وار إلهي أضيعة وار توحيدك لازمة وخير سكتري مرك الداعي بوعها رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم muxuu ugu yeedhaya dadka ila allah ilaahay diintiisa iyo khayrkiisa iyo raxmaddiisa adoo dadka ugu yeedhaya yaanu ku dirray buu yidhi xadiid baa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل wuxuu yidhi anigoo ji- aan hurdinna ambiyada indhahay ka seexdaan laakiin qalbiga kama seexdaan caaishu ku yidhi yaa caaisha tanaamu caynaya walaa yanaamu qalbii indhahaygu way way way seexdaan buu yidhi laakiin aniga qalbigaygu ma seexdo hadduu nebigu seexdo salaadu ma ka buraynin sideenoo kale maxaa yeelay wuu soo jeedaa indhahanunbuu ka hataa isagoo kuurinaayo indhahanuu ka hordaaye qalbiga rasuulku yaqdaan weeye waa soo jeedaa salluu cala nabiyi sal اللهم صل وسلم وبارك عليه waa soo jeedaa intuu tukaday yuu jiibsaday yaa rasuulallaahi adoon watar ka tukan ha seexanin uu idhi caaishoy indhahaygaa seexda mooyaane qalbigaygu ma seexdo marka ru'yada ambiyadu waa xaq maxaa yeele qalbiga way ka soo jeedaan wuxuu yidhi anoo jiifa yaa laba nin isoo marta suuro laba nin leh waa laba malag weeyaan markaasaa la yidhi buu yidhi war ninkani ma yaha ma asagiiba haa waa asagii ma asagiiba waa asagii haye miisaal aan u suubino haye miisaal ha loo suubiyo nin sayidaa guri dhisay baa la yidhi nin boqora yaa guri dhisay markaasuu nin diray cunto iyo weliimana waa dhex dhigay qofkii soo cajiiba ninkaas la diray guriga la dhisay wuu soo gelayaa cuntadana wuu cunayaa sayidkii guriga dhisay ee dee uu ducadiisa aqbalayna wuu ka raadi noqonayaa markaasuu yidhi haddee ta'wiilka noo fasir waa labadii malag baa isweydiinaysa markaasuu yidhi sayidku waa ilaahay buu yidhi guriga dhis sayidku waa ilaah guriga la dhisayna waa islaamka buu yidhi islaamka wey weliimada dhex taal iyo cuntada dhex taalna waa jannadii buu yidhi ninka la dirayna nebi maxamed weeye calayhi asalaatu wasalaam qofkii nebi moxamed soo raaca guriguu soo geli waa islaamka cuntadiina wuu cuni waa jannada sayidkiisuna raalli buu ka noqonayaa waa ilaahay laakiin qofkii aan soo raacin haddee intaa midna heli maayo wadaaciyan ilallaahi sidaasaa loo leeyay nebiga ilaahay baad ugu yeeraysaa baa la yidhi wa siraajan xaalaa tahay iftiin muniiran oo nuurayaa la yidhi siraajka geedkanaa la yidhaahda oo kaleeto maalan qoraxda lafteeda siraaj baa la yidhaahdaa huwa aladii jacala fi samaa'i buruujan wajacala fiiha siraajan wa qamaran muniiran ayuu yidhi ilaahay siraajku waa qoraxda qamarkuna dee waa qamarka la yaqaano way marka maalintaas wadaaciyan ilallaahi biidni wa siraajan muniiran baa la yidhi ee nebigu waa iftiin calayhi salaatu wasalaam اللهم صل sida faynuustaani mugdiga kaaga bi'inayso oo bahalka kugu soo socda aad ugu arkaysid oo godkaad ku dhici lahayd ay kaaga badbaadinayso ayaa rasuulkuna sidaasoo kale uu kaaga badbaadinayaa dariiqa wanaagsan buu ku tusinayaa saasuu yidhi ilaahay meeqa sifo shaahidan wa mubashiran wa nadiiran wa daaciyan ila allaahi biidnihi wa siraajan muniiran markii shantaa sifo nabigii lagu sheegay baa la yidhi wabashir ilmu'miniina bianna lahum min allahi fadlan kabiira rasuulka uu bishaaree mu'miniinta inay leeyihiin fadli weyn ilaahay xaggiisa inay ku leeyihiin rasuulkow ugu bishaaree mu'miniintaa lii waa helay bishaaradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qofkii iimaankiisu kaamil noqdo inuu fadli kabiira leeyahay sidii ilaahay uu ku amray buu nebigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulkeennu salawaatu llaahi wasalaamu calayh أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى وأمي رأت ليلة مولدي نورا أضاء لها من قصور الشام أنا دعوة أبي إبراهيم آباها إبراهيم دعوتي سيبان هيوير بريدي سيبان كوئم نبي إبراهيم دعوتي سمحي أهي وده سورة سورة البقرة آية كجر تويان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم ربنا وابعث عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وي- ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم aayaddu sidaa dambe soomaa rabbanaa nebi ibraahim baa markuu kacbada dhisay ayuu ducaystay asagiyo ismaaciil buu horta marka hore rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan laka wa arinaa manaasikana watub calaynaa innaka anta atawaabu araxiim ayuu asagiyo nebi wiilkiisii ismaaciil ahaa markuu ducadoodii ka baxay buu yidhi rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum ilaahow rasuul ayaga ka mida u soo bixi dadkan maka joogee kacbadan dhisay meeshooda deggan yatluu calayhim aayaatika ilaahow aayaadkaaga korkooda ku aqriya wayucallimuhum alkitaaba waalxikma kitaabka iyo xikmadda korkooda bara oo ayaga tacliim u noqda wayusakiihim ayaga ka dahira wixii xumaana oo ay la imanayaan innaka anta alcasiizu alxakiim marka wuxuu yidhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم عليه ana dacwatu abi ibraahiim aabbaha ibraahiim baryadiisii uu sidaa yidhi yaanahay rasuulkii la soo bixinahayey oo nebi ibraahim ku duceeye waa aniga buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم عليه wa bishaaratu akhii ciisa walaalkay ciise bishaaradiisiina waa anigu yidhi anigaana waa markuu nebi ciise uu ilaahay leeyahay waid qaala ciise bnu maryama yaa banii israa'iila innii rasuulu llaahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min atawraa ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يمحير مركا نبي عيسى نبي عيسى وحير بني إسرائيل رسول الله يدين صو دريبانهاي رسول كاسو توريد الرومين يوحى إشيغيسي رسول كاسو مبشرا بشارين برسول يأتي من بعدي أنا قداش هذا الرسول إيمان دونا أيان يدين كب بشارين اسمه أحمد مقعيسنا أحمد لينا دي أحمدية محمدية وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه marka bishaaradii walaalkay nebi ciisena waana hay buu waraacat ummii hooyaday waxay aragtay buu yidhi leylata mawlidii markii lay dhalayeyna nuuran adaaca lahu shu- qusuuru shaam meesha shaam la yidhaaho guryaheedu iftiin nuuriyey bay hooyaday aragtu yidhi habeenkii lay dhalayani macnaa nuur maka ka baxay markii nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam nuur ka baxay oo meesha shaam la yidhaahdo guryaheedii muuqdeen ayaa habartayna habeenkaa aragtay saddexdaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay haddee bal waxa yaaba xadiidkaas sixadiisa iyo martabadiisa midna lagu shakin maayo qofkii iska diidaya waa isagu waa meeshiisa laakiin darajadiisa iyo wax waliba kaamil weeyaan waxay ku leeyihiin nebiga hooyadi naar bay ku jirtaa bay ku leeyihin war ma qof naar ku jira xadiidkeeda nebigu noo warin laha ilaa asagu waa yaraayo hameenkaasuuba dhashaye hooyaday waxay aragtay nuurkaas shaam daarahoodii lagu arkay marka la leeyahay ma qof gaala xadiis laga wariyaa oo la cadaabahayo oo naar bartankeed ku jira taana hadde waxaan u malayn hameen hameenno soo socda un baan ka sheekayn doonnaa nebiga iyo hooyadii iyo aabbihii iyo dadkiisoo dhan waxa ay yihiin waynu ka sheekayn doonaa laakiin xadiidkan in la yidhaaho habartiina waa gaalo waa la cadaabaya xadiidkeediina nebigaa noo soo warinaya taasi wax caqliga geli kara maaha laakiin xadiidku saddexdaasuu nebigu sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam
عليك يا رسولي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله وسلم عليه
wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa yuuminu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi wa min annaasi ajmaciin muttafaqun calayh xadiidkaas muslim iyo bukhaari baa isla wariyey laa yuuminu axadukum qofkiin ma rumaynayo iimaan laga heli maya buuri xataa akuuna intaan ka ahaado anigu axabba ilayhi mid looga jeclaan badan yahay min waalidihi waalidkii asaga dhalay wa waladihi carruurtii uu dhalay waannaasi ajmaciin dadka dhammaantiisba ilaa uu aniga iga jeclaado mumin maaha buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه ikhwat alislaam balada xadiidka aynu xoogow hoos u fiirina mare xadiidkan muslim iyo bukhaari baa labadooda saxiix ku wariyey cillo looma yeeli karo tacliil looma yeeli karo dacfi lo- laguma soo qaadi karo wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum qofkiin ma rumaynayo ilaahay xataa akuuna intaan ka ahaado axabba ilayhi midkii uu ugu jecel yahay min waalidihi waalidkii uu ka jecel yahay wa waladihi waladkiisa uu ka jecel yahay waannaasi dadka uu ka jecel yahay ajmaciina dhammaantood ajmaciina jamiica waa inaad haddaad iimaan doonaysid aada rasuulka ka jeclaatid waalidkii adiga ku dhalay hooyada iyo aabbaha ood og tahay xuquuqda ay kugu leeyihiin iyo waxay kaa soo mareen marka jacaylkooda la ysgarab dhigo waa inaad rasuulka hormari sida uu miisaan culus uu ka leeyahay hooyada iyo aabbaha jacaylkooda in la jeclaadana waa waajib aabbaha iyo hooyada laakiin mar haddii ayaga iyo rasuulku ay kulmaan waa in ayaga aad gacanta bidixdaa marisaay oo rasuulka miisaanka culus maxabbada aad ka siisid waa wa waladihi waladkiisana waa inuu ka jeclaaduu yidhi iga jeclaado waa carruurtii aad dhashay tamratu lfu'aad macnaha waa wadnahaaga dadkii ka dhashay oo adiga aad lahayd waa gabadhaada waa wiilkaaga iyo wixii la mida mar haddii jeclaantooda iyo midda ji- nebiga la ysgarab dhigo waa inaad nebiga tiisa aad xoog gaweyn aad saartid oo nebiga aad uga jeclaatid wannaasi dadka intiisa kalena raacay asagan mar haddii hooyada iyo aabbaha iyo carruurtaadiiba aad nebiga ka jeclaanaysid wa min annaasi ajmaciin dadka intiisa kalena waa inuu aniga iga jeclaaduu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam
اللهم صل وسلم عليه marka waa inaynu fiirinno war nabiga ma ka jecellahay waalidkeen iyo waladkeenna iyo dadka intiisa kale haa haa markii la yidhaah waa inaan iimaan baan iimaan baan leenahay markaa rasuulkaa caddeeyey saama maxabbada nabiga intaa ka hoosaysa iimaankii waa laynoo diiday ama kulligiisaa laynoo diiday ama mid kaamil ah inaynaan lahayn baa meeshaa laga ishaaraya maxabbada rasuulku sidaa weeye calayhi asalaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه ilaahayna wuxuu ku yidhi aayad qur'aana annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum nebigu naftiinna asagaa idinka dhow naftiinna idinku aad leedihiin ilaahay wuxuu leeyahay idinkaa idinka isagaa idinka dhow awlaa mil- bilmu'miniina min anfusihim macnaa naftaada iyo nebiga markay noqoto waa in nebigu xaggaaga soo xigo oo kuu dhow yahay oo naftaada kaaga dhow yahay wa aswaajuhu ummahaatuhum haweenkiisana nebiga waa hooyooyinkiin buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu qofkuu mar guursaday qof kale uma bannaana oo ummaddiisa ah waaba hooyadii kulligood ummahaatu lmu'miniin baa la yidhaaha ummahaatu lmu'miniin hadda kumay dhalin laakiin xagga ixtiraamka iyo xagga inaad guursata xaaraam inay kaa tahay iyo xagga tawqiirka iyo weynaynta yay hooyadaayoo kale kula mid tahay qof kaleeto oo haweenkiisu saa kaa noqonayaan ma jiro marka naftaadana nebigu waa kaaga dhow yahay haweenkiisuna waa ummahaatukum baa la yidhi ummahaatuhum ama ummahaatukum idinka marka laydinla khidaabayo waa hooyooyinkiinaa le waad aragtay can ummi lmu'miniin baa la odhanayaa mu'miniinta hooyadeed caaisha can ummi lmu'miniin maymuuna can ummi lmu'miniin xafsa kulligood ummahaatu lmu'miniin wey xaasaska nebigu ka tegey calayhi salaatu wasalaam xataa midii intuu guursaday uu furay waa ummahaatulmu'miniin bay ku jirtaa iyada lafteeda marka dee taa la heli maayo ruux kaleeto waa inaad naftaada nebiga ka jeclaatid calayhi salaatu wasalaam xadiidkii hore markii la wariyey riwaaya waxay ku kordhinaysaa min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin cumar bin alkhadaab baa yidhi baa yidhi yaa rasuula allah anigu kolley kolley waan kaa jeclahay waalidkayga iyo waladkayga iyo dadka oo dhan waan kaa jeclahay naftayda maahe nafta aniga labada dhinac dhexdooda iiga jirta mooyaane inta kale waan kaa jeclahay buuri markaasuu nebigu ka diiday calayhi salaatu wasalaam kallaa buuri ma jirto iimaankii waa kaa maqan yahay buuri ilaa aad iga jeclaata naftaada iimaankaagu kaamil maaha buuri isla markaasuu yidhi cumar bin alkhadaab yaa rasuula allahi laa anta axabu ilaya min waalidii wa waladii waannaasi ajmaciin wa min annafsi alatii bayna janbay labadayda dhinac nafta dhexdooda ku jirta xataa waan kaa jeclahay buuri alaana yaa cumar buuri alaana hadda wey haddaa iimaankaagu uu kaamili dee waxa weeyaan sida shareecadu nebiga xubbigiisa ku sheegayso iyo sidaynu inagu u dhaqmayno isku mid maaha meelahan waxaa laga sheegahayay maxamed meel halkaana laga buunbuuninayaa baa la yidhi niman halkaana maxamed buunbuuninaaya oo maxamedku waa kee ma wiil u dhalay baa midku sheegaya ilaa nebi maxamed saas loo- loogumaba hadlee haddeer waataynu soo marnay yaa ayuha nebiyu yaa ayuha rasuulu waxaan ahayn lama yidhaahee maxamedkay sheegayaan waa kii waxaa la diidayaa nebiga siiradiisa in la aqriyo kuwaa laga sheegayey siirada la sheegay oo dhan yahuud baa laga soo guuriyey acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ninkaasi diinta waa ka baxay siirada rasuulka saxaabadiisaa laga soo guuriyey cumar bin alkhadaab baa laga soo guuriyey cali bin abi daalib baa laga soo guuriyey siirooyinkaynu aqrinayno abu hurayre iyo anas binu maalik baa intooda badan wariyey haddee diintaas islaamka ee siirada ninkii yidhaaha yahuud iyo nasaara laga soo guuriyey sow diintii been kama sheegina sow kama bixin diinta islaamka wuxuu ku leeyahay nebiga yaan sifaadkiisa la sheegin ilaa nebiga sifaadkiisu waa wada ammaan ilaahay baa ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiimin buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بو إله إليه إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بو إله إليه marka hadduu ilaahay saa u weyneeyey dee ma annagaba annagu intuu ilaahay yidhi maba odhan karnaba hadda ninka sidaas leh oo buugagga xunkaa ku qoraya nebiga mawliidkiisa lama dhigi karo lama waxayn karo beledkiisa waxaa ka jira ayaa la yidhaha usbuucu sheekh usbuucu sheekh baa la yidhaha sheekhu waayo maxamed cabdulwahaab wey toddoba beri yaan idaacadda iyo saxaafada iyo masaajidda asaga ammaantiisa maahe toddobadaa beri wax kale aan lagu hayn baa jira rasuulka maxamedana haddii la yidhaha siiradiisaa laga soo sheekeeyo wuxuu leeyahay xaggaasaa laga keeno waa bannaa ma bannaanoo yuhuud baa laga keenay haddee nebiga ma rabtida ninkaasaad rabtaa ilaahay baa ammaanay rasuulka laakiin ninkaad adigu ammaanaysid nabi nebigiiyo ilaahay midna ma ammaanin kamana warqabaan mala la sheegin adigunbaa ammaanay iyo guruub adiga kula jiro xoogo marka rasuulka ha ku dirina ummadda yaan lagu dirin idinkana yaan laydinku dirin waswaas yaan laydin gelinin rasuulku calayhi salaatu wasalaam xubbigiisu waa waajib waajib weeye waa kaa hadda aynu sheegaynaa rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يعود آه، أن يقذف في النار صدح قفكي قلبي سعي قشو وحدد يا إيمانك معانكيس إيمانك معانكيس iimaanka macaankiisu waa maxay saddexdu se waa kuwee iimaanka macaankiisa la sheegayaa waa midka markuu qalbiga galo rido dambe iyo fisqi dambe iyo bidcanimo dambe qalbiga ayaan gelayn waay alaaun man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan kan u horeeyaa waa maxay an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma waa in ilaahay iyo rasuulkiisu uu ka jecel yahay inta soo hartay oo dhan uu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jecel yahay kow wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilah waa inuu qofku qofkuu jeclaanayo ilaahay daraaddii u jeclaado xooluu isiiye iyo xidid baa nahay iyo waxaas lama rabo ilaah darti qofkaan waxaan ku jeclaaday ilaahay darti daacadaan ku jeclaaday iimaankaan ku jeclaaday taqwadaan ku jeclaaday ilaahay dartii laysku jeclaado weeyaan midka kale inuu gaaloobo waa inuu naco siduu u nici lahaa haddii la yidhaha naar baa lagugu ridayaa oo asagoo la yidhaaha kaalay diinta ka bax iyo asagoo la yidhaaha kaalay ee naar ha lagugu rido waa inay isku mid u noqdaan qofkaasaa iimaanka xalaawadiisa helay an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma eeg sida la ysula xidhiidiyey an yakuuna allahu wa rasuuluhu waawaba wow baa la yskula cadfay labadooda wow baa la yskula cadfay ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu inta kale ka jeclaadaa arma yidhaahdaan xadiiskuna waa shirki ilaahay haddii la sheegay maxaa nebiga loo dabagelinayaa inay yidhaahdaan baan u malaynayaa maxaa yeelay hadda haddaad adigu wax noocaas oo kalea tidhaa war rasuulka ka reeb bay ku leeyihiin waa shirki xadiidkaasna mar dhow inay shirki ku soo saari doonaan baan u malayn an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahumaa rasuulka ila rasuulka iyo ilaahay haddaad rasuulka adeecda ilaahay adeecda man yudici arasuula faqad adaaca allah waman tawallaa fama arsalnaaka calayhim xafiidan buudhi ilaah rasuulka intaad adeecdo oodan ilaahay adeecin maba jirto qofkii rasuulka caasiyana ilaahay caasi labadaba marka rasuulka uunbaa miisaanku yahay markaad rasuulka adeecdo oo diintiisa raacdo ilaahayna adeecdo markaad rasuulka diiddo ood xaqirto ood la collowdo ood mooddo balaayo adiga laguu keenayba inuu yahay sidii maaragta inuu daraahim yaryar iyo uu kaa daadinayo aad u malaynaysid xoogow maalin maali maalin nololeeda dee iimaankii ma helaysid iimaanku qalbigaaga waa ka maqan yahay markaas war waxaan idhi rasuulka ha laga jeclaado waalidkaa iyo waladkaaga xoogaa jeebkaaga ku jira haddaad rasuulka ka jeclaata bal ka war oo aad tidhaahdo bisha xoogaagu imaanmayo haddaad rasuulka jeclaatid ama aad ama aad siiradiisa aad sheegtid haddaad tidhaahdo carruurtaadii iyo aabbaha iyo hooyadaaba ka jeclow baa lagu yidhi iimaan agtaada ma yaal markaas marka diintan aad arkayso waxaa la fiiriyaa mujtamaca haysta islaamka waa fara badan yahay intaasoo bilyan weeyaan waxa rasuulka siyaaradiisa iyo ixtifaalkiisa diidaana waa daa'ifa da'iila weeyaan xoogaa xunoo meel ku jiro oo daray kale inaanaan garanay weeyaan waxa diidaya marka intaa horay baan u hori iriyo waxaa weeyaan man shada shada fi nnaar wey maxaa yeelay muslimiintu inteeda kale kulligeed idaacadaha midii aad furato hadda tan iyo caawa iyo berri iyo mawliidka nebiga unbaad ka maqlaysaa calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay baa mahadle hadduu adiga qalbigaagii intuu nuur geliyey aad nebiga xusuusanaysid oo tiiradiisa akhrinaysid oo salligiisa iyo iyo maxabbadiisa isxusuusinaysid adigu ilaahay ku mahadi qofkuu ilaahay qalbiga ka madoobeeyeyna ilaahay ow kaa iga dheere iska dhig warkiisana ha raaci adigu ilaa shaqo kuma liidi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه salligiisana xoogow aan taaban wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya waaxida salla allaahu calayhi bihaa cashra salluu cala rasuul اللهم صل وسلم وبارك عليه toban goor in laydinku sal- ilaahay idinku saliya sooma rabtaan man sallaa calaya waaxida hal mar'a qofkii igu salliyuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sala allaahu calayhi bihaa cashra toban gooruu ilaahay ku salliyaa haddee innaga salligeenna waaba la yaqaan allahuma salli calaa sayidina muxamed baa nidhi toban gooruu ilaahay kugu sallinayaa oo muxuu ku leeyahay toban naxariisood oo waaweyn oo salligii nebiga sababtiisa aad ku helaysid ayuu ilaahay ku siinayaa subxaanahu wa tacaala haddii la odhan lahaa qofkii nebiga mar ku salliya mar buu ilaahay ku salliyaa isagoo salliga ilaahay haddee qiimihiisa aan la iyo qiradiisa iyo xajmigiisa aan la garanayn waxbay ahaan lahay sagaal goora laguu laabaya man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban gooroo ilaahay kugu salliyo ma helaysid adoo nebiga markoo ku salli
اللهم صل وسلم وبارك عليه allaahuma salli wasallim wabaarik calayh اللهم صل وسلم markaad hal mar nabiga ku sallida waxaad mutaysatay oo lagugu abaalmarinayaa toban kol ilaahay inuu kugu salliyo waata maxaa kaaga khayroon marka haddaad iska wadato un qosolka layga dhammaynaya waxaa ugu waxa ka mida waxaa la yidhi waxaa la yidhi tobanka xadiidkaasi sheegay ha- eh, toban sal- toban goor lagama badin karo salliga nebiga toban goor ka badan nabiga lagumaba salliyo ayaa qole laga soo laga soo wariyey muxuu yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم عليه
ina ayaa ina afdala ayaamikum yawmu اljumuca faaksiruu calaya asalaata fiiha aw fi leylati algharaa'i waya- walyawmi alazar faina salaatakum macruudatun calaya maalmihiina fadliga badan waxaa ka mida maalinta jumcada ah faksiruu calaya salaata salaada igu badiya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم salaada igu badiya fi leylati algharaa walyowmi alazar maalinta nuuraysa iyo hameenka iftiimaya waa jumcada labadeeda hameenkeeda iyo maalinteeda fa ina salaatakum macruudatun calaya salligiinna waa la ii soo bandhigayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه salliga aynu sallinayno nabigaa loo geynaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu garanayaa qofkii ku salliyey iyo qofuu yahay iyo waktiguu ku salliyey kulle nebigu waa garanaya waa loo bandhigayaa haddee faaksiruu calaya salaata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faaksiruu badiya kasra kasra maxaa weeyaan waa badin weeye kuwana waxay leeyihiin toban lagama badin karo yaa warkooda rabo warkooba warkii nebigaa la haystaaye waxa ay ummadda ku dhuminayaan yaa raacaya wax ku falaya faaksiruu calaya salaata ayuu nebigu idin yidhi calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم war salaada korkayga ku badiya salliga fa ina salaatakum macruudatun calaya anigaa la ii soo bandhigayaa buu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh اللهم صل وسلم muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidku saxiix weeyaan xadiid kale wuxuu ku yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ina awla الnaasi bi ywma alqiyaama akharuhum calaya salaatan ina awla الnaasi bi dadka waxaa iigu dhow buu yidhi ywma alqiyaama qiyaamada maalinta la gaaro qofka dadka iigu sokeeya akharuhum calaya salaatan kii igu salli badnaayoo inta kale ka salli badnaa ayaa iigu dhow buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه aktaruhum calaya salaat haddaa adigu maalinkii boqol goor nabiga ku sallido asii wadaadka kaloo garabkaaga jooga uu uu boqol iyo konton ku salliyo waa kaaga dhow yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaame maxaa yeele xadiidkaa caddaynaya aktaruhum calaya salaatamu wuxuu yidhi rasuulku calayhi الsalaau wasalaam اللهم صل albakiil عليه